agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan cabdiraxmaan xuseen xaaji xirsi ayaa magaalada oodweyne kusoo xiray tababar ku saabsan mashruuca horumarinta waxbarashada asaasiga ah mashruucan oo iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan iyo bankiga adduunka ayaa waxaa ka faa-iideystay maamulayaasha konton iskuol oo ka tirsan wasaaradda cabdifataax cawil dirir oo ku hadlaya afka mashruuca horumarinta waxbarashada asaasiga ah ayaa ka warbixiyay tababarka lixdii cishe u dambeeyey waxaynu ku jirray tababar uu soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada oo kaashanaysa mashruuca horumarinta waxbarashada asaasiga ah oo inaga caawiyo world banku tababarkaasi wuxuu ku saabsanaa isticmaalka lacagta loogu talagalay dugsiyada hoose dhexe ee magaalooyinka oodweyne daad madheedh iyo bohol oo ka tirsan xudun intaa ka bacdi waxaan filaynaa inaad tababarkan ku qaadateen muddadii aad joogteen sida loo soo ablaygaraynayo ama loo soo codsanayo kabka marka labaadna loo isticmaalayo lacagta marka saddexaadna loo soo ribood garaynayo cabdiraxmaan xuseen xaaji xirsi agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan ayaa ka warramaya ahamiyadda uu leeyahay mashruucan waxaad hesheen waxaa loo yaqaana kabka ama taalukulaynta tabarucaadka la siinayo iskuullada oodweyne ee hoose dhexe kabkaasi hadiyad maaha la ysa siinayo shuruudaha ku xidhan mashruuca kabka bixinaya oo ay mas-uul ka tahay wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo synisku brojek ahaana loo yaqaano huyuman capital ama rajekaab oo ah weel banka ayaa wuxuu yahay pilot project tijaabo annagoo tijaabadaa gacanta ku haynaa idinku waxaad noqonaysaan tijaabiyayaal ay sii tijaabiyeen sii tijaabiyeen tijaabiyaal kale idiguna pilot project bad annaga noo sii tihi mashruucu inuu hir galo wasaaradda mas-uuliyad weyn baa ka saaran xubnaha hawshaa gacanta ku hayana xil gaaraa ka saaran ee loo yaqaano fudayaasha mashruuca idinkana xil baa idinka sii saaran si u guulaysto waxa maanta la idiin sharxayay lixda maalmood haddaad weelaysaan waddadeedana martaan waxa biyo kama dhibcaana in la helayo waxa maanta la inoo yaboohay wax ka ballaadhan oo mashruucu hadduu tijaab ahaan ku yahay qadar lacageed oo dhan tiro anaa nimaka halka kaga dhawaaqayn waxaan filanaa inta aan hayne maanta ku shaqaynayno saddex laab afar laabkeedan helno haddii aan noqonno kuwo ka soo baxa shuruudaha laynooga baahan yahay mashruuca horumarinta waxbarashada asaasiga ah oo loo qabtay maamulayaasha iskuullada ku yaala magaalada oodweyne ayaa kaalin ka qaadan doonta horumarinta waxbarashada ardayda wax ka barta iskuulladaas